Informaasho ka doorbaahinta idanews.com.
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waxaa maanta sharafla inoo ah inaan soo dhoweyno madaxweynayaasha dowladda koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo dowladda jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo u yimid inay ka qayb qaataan shirka labaad ee madasha wadatashiga soomaaliyeed oo lagaga hadli doono arrimo muhiim u ah geedi socodka nabadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed ajendayaal badan ayaa ay lagaga wahadli doonaa shirkaas isaga ah shalay waxaa noo yimid madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadalka ku soo dhaweynay shalay maantana madaxweyne labada madaxweyne inoo yimid ujeeddaduna waxaa weeye in laisu yimaado la wada hadlo arrimo muhiim u ah nabadda horumarka iyo dhismaha dowlad soomaaliyeed weeye waxaa la isugu yimid laga wada hadli doono ciidan qaran soomaaliyeed higsiga cusub laba kun iyo lix iyo toban iyo waxa soomaali kaga abaaran iyo waxa nagaga aadan madaxa ahaan iyo waxa aan ka qaban karno inaanu iska waraysano ka wada hadallo markaasi soomaali mid ah oo meel u wada jeeda har ujeeda leh ujeeddadu ay tahay horumar soomaaliyeed dowladnimo soomaaliyeed qarannimo soomaaliyeed weye waxaan isugu niil shirkan uga wada hadli doono waxaan rajaynayaa shirkaasuna inuu guul ku dhammaan doono kabacdina wuu sii socon doonaa oo meelo kale oo ka mida ay soomaaliya aan lagu qaban doonaa shirka dambe saasayna shirkaan u socon doona noqon mid joogto ah oo laisu yimaado soomaalida markay isu timaado is aragto wada hadasho wax badan ayaa dawoobaya wax badan ayaa isafgarad laga gaarayaa marka waxaan rajeynaya shirkadda warbaahinta idanews.com
runtii aadaan uga mahad celinaynaa reer garowana soo dhoweynta iyo walaalnimada iyo mar walba sida ay dowlad soomaaliyeed oo dadka oo dhan qanciso dowlad soomaaliyeed oo dadka dhan horumar gaarsiiyo nabad la helo si ay uga shaqeeyaan iyo si ay dadka uga khidmayaan runtii aad ay ugu mahadsihiin waxaana rajaynaynaa in madaxda isu timid ay noqdaan kuwa taariikhda soomaaliya wax ka bedelo dhibaatada maanta jirtana wax badan ka bedelo soomaalina gaarsiiyo midnimo iyo wada socod iyo walaalnimo iyo dowladnimo dhibaatadii la gaarayna sidii lagu hilmaami lahaa oo ka shaqeeya kana gaarsiiyo in soomaaliya dowlad sidii ahaan jirtay noqoto oo soomaaliya oo nabad ah oo afarteeda koonna isku socoto oo soomaali ah in la helo ayaan rajaynaynaa runtii waana ku rajoweynahay in haddii garow hadda maanta la isugu yimid haddana aan isleeyahay imaatinkani wuxuu noqon doonaa mid natiijo iyo guul midho dhala laga gaadho wax badan bay soomaalidu arrimaheeda bannaana iyo meelo kale kusoo dhammaysta waxaa laga hadlaya hadday tahay hogaamiyaasha soomaalidu waxay isu wada timaado iyagu gudahooda ha ku tashadeen iyadoon cidiir ku dhex jirin wixii masiirkii soomaaliya ha laga tashado waxay leetahay waqti dhan waxaan gaari doonaa in sidan si ka bedelan oo fiican loo soo dhici doono aad baan reer puntland uga maqsuudnahay soo dhoweyntoodii siday noo soo dhoweeyeen badan la gaari doono